kulanti waxaan dhegeystayaal dhammaantiinba meel waliba o aada joogtaan waa sagaal iyo tobanka bisha julaay sanada labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhawaada dhegeystayaal warka rediyo wardheer oo dhan madaxweynaha dowlada federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu been abuur iyo weliba warar aan jirin uu ku tilmaamay qaar ka mid a warbixintii dhowaantan ay soo saareen laanta qaramada midooba u qaabilsan la socodka cunaqabataynta soomaaliya iyo weliba eritreya taas oo sheegtay in xasan sheekh maxamuud doorashadii ka dhacday magaalada muqdisho ee madaxtinimada dalka uu ku hantay lacago badan la dhiibay warbixintan qaramada midoobe kasoo baxday ayaa waxaa lagu sheegay in dalka qatar laga soo qaaday lacago malaayiin doolar ah si ay u suura gasho in madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xilligaasi ka mid ahaa musharaxiinta madaxtinimada soomaaliya uu soo baxo warbixinta ayaa waxa ay ku eedeysay fahad yaasiin iyo weliba cabdiraxmaan caynte oo labaduba ka mid ahaa tv-ga aljaziira inay ahaayeen shakhsiyaadkii fududeeyey in dowladda qatar lacagtaasi ay soo dhiibto oo xasan sheekh maxamuud fududeeyey haddaba madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa been abuur ku tilmaamay waxaana uu sheegay in aanay sax ahayn in lagu doortay lacago laga keenay dalka qatar la taliyaha madaxweynaha ahna afyeenka madaxtooyada soomaaliya injineer iriso ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka isagoo mas-uulka ay been abuur ku tilmaamayaan wararka la xiriirinaya in madaxweynaha lacagihii lagu doortay dalka qatar laga keenay injineer iriso ayaa waxa uu sheegay in warkaasi aanu ahayn mid mas-uuliyad ku dheexan isagoona si weyn u cambaareeyey warbixinta laanta qaramada midooba u qaabilsan la socodka cunaqabataynta soomaaliya iyo weliba eritrea ay kasoo saareen arrimaha soomaaliya kama tarjumayso xaqiiqada dhabta ah islamarkaana waxay khatar ku tahay nabadda iyo horumarka dalka soomaaliya intaas waxaa sii dheer ay kooxdani ku guuldaraysteen in warbixinada noocan oo kale ah iyo eedeymaha noocan oo aada iyo aada ku culus qaarkood inay la wadaagaan dowladdii oo ay siiyaan xuquuqda ay u leedahay inay iska difaacdo runtii waa arrimahan kuu sheegay waa waxaan waa wax kadhixileed ah waa runtii arrimahan u baahneen in hay-ad qaramada midoobay warbixin noocaas oo kale ah maarata dadka maaragtay usoo gudisa waxay ahayd ugu yaraan in warbixintaas loo soo gudbiyo dowladda ama shaksiyaadka ay khusayso shaksiyaadkiina ay ka jawaabaan jawaabtaasna meesha ay ku ekaan waxaa kaloo iyadana xaqdarro ah in warbixintii qaybtii eritrena waxaa la go-aamiyey inaan maaragtay public laga dhigi karin kan soomaaliya keliya in laga dhigo taas masarkeeda iyadana waa xaqdarrada kale marka runtii annaga waxaan leenahay dowladduna aad iyo aad bayda kooxdii uga bixin doontaa warbixin rasmi ah oo diinteena lagana gudbin doono maaragtay qaramada midoobay muddooyinka soo sar riboorkaas ku saabsan dhammaantiisi waa laga wada jawaabi doonaa warbixin cad oo qaybaysan oo faahfaahsanna dowladdu waa ay ka bixin doontaa sidoo kale baaritaan bay dowladdu samayn doontaa waxyaalaha qaarkood haddii ay wax ka jiraan talaabada ugu habboon bay ka qaadi doontaa ma ahan oo keliya madaxweynaha soomaaliya dadka warbixintan ay ku eedeysay in musuq maasuq ay isticmaalayaan laakiin tiro siyaasiyiin soomaaliya iyo weliba culimaauddiin ayaa iyana qayb ka ahaa warbixinta oo sanadla-ah warbixintan guddiga dabagalka iyo weliba la socodka cunaqabataynta soomaaliya iyo weliba eritrea ayaa sidoo kale waxay tilmaamaysaa in madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ra-iisul wasaarihiisa gaas iyo weliba guddoomiyihii baarlamaanka soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ay intuba musuq maasuq baahsan ku lug lahaayeen taas oo xildhibaanadii ka qayb qaadanayay doorashada madaxtinimada dalka lacaga badan ay siiyeen maalmihii dambe magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa waxaa ka socday dilil xoogan oo loo geysanayay dad rayid ah iyo weliba kuwa kale oo iyana mas-uuliyiin dowladda iyo ganacsato lagu sheegay xalay ahayd markii afar qof magaalada muqdisho ee caasimada dalka lagu dilay xilli habeen ka hor iyana guddoomiye ku-xigeenka ayaaqshiid iyana magaalada muqdisho lagu dilay oo haweenay ahayd ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali maxamed geedi oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka hadlay dilalkan kasii soconaya magaalada muqdisho caasimada dalka iyo weliba tillaabada dowladda federaalka laga doonayo
marka ugu horeysa waxaan u tacdiyeynayaa dadka lagu laayay suuqa bakaalaha iyo gabadha shalay lagu dilay guddoomiye ku-xigeenka degmada yaashii iyo inta kale soomaaliyeed ee cadowgu dilay ama d ama horu dilayba tacdiya ayaan u dirayaa qoysaskoodii iyo heladoodii iyo qaraabadoodii iyo maamuladii ay ka tirsanaayeen iyo dowladda guud ahaanba sida laga warkabo bisha lamadaan cadowgii wuxuu qorsheeyey wax jihaad laydhaa inuu galo oo jihaad xadacan ahayn ay dadka iyo diinta islaamka hoggaan ka sheegayaan in laga digtoonaado ayaan qabaa bisha ramadaan oo dhan waa nabad og yahay dawladuna kulley tilmamooda oo iyadaa mas-uuliyaddu saaran tahay aad ayaan uga xumahay in feejignaantu ay yar tahay wax laga hadli kara weeye haddii amnigu falaha ka baxo dawladnimadu inay khatar gelayso walal fara badan baan muqdisho ka helay oo layleeyahay xataa mas-uuliyiinta amniga shaqada ku leh markii wax dhacaane la waco xataa teleefonada inayna ka qabanaynin dadka soo cabanaya ee deegaanada kala duwan magaalada muqdisho iyo gobolada degan iyo xataa haddii miyigeedu wasan laheed inay dadka qanciso wixii dhacay loo sheego inay teleefonada dadka aanay ka qabanayaa lay sheega marka mas-uuliyiinta iyo hay-adaha amniga gaar gaar ahaan waxaan ugu baadayaa inay qanciyaan dadka waba hadday dhacaan camal ilaahay ku dhaceen inta badan magaalada muqdisho ayaa maalmahan dambe waxaa ka soconaya dilal isdaba socda iyadoona aan weli la garanin dadka ka dambeeya marka laga tago in dowladda federaalka ay ku eedeyso inay ka dambeeyaan al-shabaab dhanka kale ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali maxamed geedi ayaa waxa uu ka hadlay shir dhowaantan magaalada nairobi ay ku yeesheen qaar badan oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliya kuwooda ugu mugga weyn iyadoona saddex ra-iisul wasaarayaal oo kumeel gaar ahaa oo soomaaliya ay soo maray ay shirka goobjoog ka ahaayeen iyo weliba mudanayaal ka tirsan baarlamaanka kenya cali maxamed geedi ayaa waxa uu sheegay in shirkaasi uu ahaa mid lagu muujinayay midnimada soomaaliya islamarkaana isdhexgalka bulshada lagu tusayay ummadda soomaaliyeed si ay qabyaalada meesha kaga baxdo ma garanaya meeshay ka timid iyo ciddaa dirtay mucaarado dawladeed wax la yidhaah anigu ma arkay mala maqlin haddii de mucaaradada loo yaqaano war waxaana khaldan hala saxo oo arrin kale dawladda waa midaan anagu marba marba meel aan aan aan soo dejinayno aakhirkii kaamahaadkaan inay dawladda soomaaliyeed ka baxdo kumeelgaar marka ubadna waan iski dhalay mana mana dilo mana fadeexeeyo laakiin waxaan ogahay siyaasiyiin dadka eeganaya iyo dad aan wax badan garanayn oo aan habdaqanka dawladada qoranay waxaa fidineen marka dawladda muxaawal laguma ee waa la garab taagaya laakiin waxaa laga rabaa waajibaadkii laga sugaya iyo ummaddu waxay udumatay iyaduna isku degdegaan ay fuliyaan mucaarado annagaaba ka ilaalinayna iska taa in siyaasiyiin dalkan midba ma soo hogaamiyo oo magacyo waaweyn oo caan ka ah siyaasadda soomaaliya ama caalamkuma yaqaan inay dawlad mucaaradaha wax meel meel ku qoran iyo wax meelaan ka maqalnay midna ma hadalkan ra-iisul wasaaraha ayaa kusoo beegmaya xili siyaasiyiinta iyo weliba dowladda federaalka oo bulshadu ay ku jiraan iyana siyaabo kala duwan ay u dhigeen shirkii ka dhacay magaalada nairobi oo siyaasiyiinta soomaaliya qaar ka tirsan ay isugu yimaadeen iyadoona ay soo baxayeen warar ku aadan in siyaasiyiintaasi uu shirkooda ka dhan ahaa madaxweynaha soomaaliya iyo weliba maamulkiisa halkaa warkaasi idinkaga imaanayana waa radio wardheer wafdi ka socda jimciyada qurmaha ka dhexaysa ayaa magaalada kismaayo booqasho ku tegay iyadoona maamulka deegaanadaasi ay kulamo la qaateen wafdigan qaramada midoobey ayaa waxa ay kala hadleen dadka deegaanka iyo weliba mas-uuliyiintuba inaanay soo laabanin dagaaladii ka dhacay magaalada kismaayo oo xal wax waliba lagu dhameeyo iyadoona sidoo kale wafdiga jimciyada qurmaha ka dhexaysa ay kulamo kala qaateen mas-uuliyiinta xilligan ku sugan magaalada kismaayo ay kala hadleen suuragalnimada in gargaar deg deg oo bani aadamnimo la gaarsiiyo dadkii ku dhibaatoobay amaba ku barakacay dagaaladii kismaayo ka dhacayay cabdinaasir sayraar oo ah hafiyeenka maamulka axmed madoobe ayaa waxa uu ka warbixiyey kulankii ay la yeesheen jimciyada qurumaha ka dhexaysa weydisaa dadweynaha qoladaas inta uu doonanayo waana wahadallo kulankeeda oo ay u suurgelayeen dhibaatada biraanimada halkudisa iyo butasaha shacabka waanagii lagu waraasan wix meesha ku jireen waan u sheegnay yoona way arkeen inay wax ka qaban doonaan way noo sheeg arrintaas marka saasay ahayd weyd waxay ka hadleen sidii wixii maaragtay barnaamijka beesha caalamka ay ku kaalmeynayso maaragtay maamulka jubbaland iyo shacabkiisa sidii maaragtay loo gaadsiin lahaa intaas ma laga hadlo iyadan amnigoodii iyo loo sugnaa way jiraan wuu tagay isbitaalkii booqday jimciyada iyo way soo arkeen dhakhaatiirtii iyo maarta maamulka isbitaalkii iyo annaga kulligaan maamul ahaan una soo aragnay kullina marka waxa laisku wadara waxaa weeye maaragtay de waa maaragtay information inay ka helaan maaragtay nolosha iyo isbitaalka shaqadiisa iyo safarkan jimciyada qurmaha ka dhexaysa mas-uuliyiinta ka socda ay ku tageen magaalada kismaayo ayaa kusoo aadaya xilli weliba saansaan colaadeed ay ka jirto magaalada kismaayo taas oo qaar ka tirsan garabyadii sheeganaya in madaxweyneyaal ay yihiin laga saaray kismaayo warkii oo aad kala socoteen idaacadda wardheer khiyaartana dhegaysanaysaa xilligan waa nagaynta waana inoo mar kale haddii aan la idmo inta ka horeysana waa maxamed cusmaan xabiib oo idin leh nabadgelyo ramadaan kariim